ee waxa la yidhaahdo ducmiga oo kale iyo wax muuqdo daahir wey waa cilo daahiro muuqata waayahay lidafci hiya ciladii lidafci bay usugnaatay waa ka hortegid oo waa maanic alibtidaa wa rafci bay usugnaatay waa koryeelid ama masala amrayni labadaasay usugnaatay waajibatu duhurihi iyadu waajibatu duhuuri muuqashadeedu miduu daahir yahay w muuqashadeedu mid ay waajib tahay weeye duuna maynin been la-aan marka halkaa wuxuu ka ictiraazaya tii khafiga ahayd karrida warqada buu ku tusaalaynaya mar haddii cidladu ay khafi tahay marka iyadu marka de ictibaar mala wey wamin shuruudi lwasfi lindibaatu ilaa fa xikmatu biha yunaatu wamin shuruudi lwasfi wasfiga shuruuddiisii waxaa kamid wasfiga cilladii uga jeeda wasfiga shuruuddiisii waxaa ka mid a alindibaatu indibaat baa ka mid ah wa inuu yahay shay muntabid ah yatamayazu can hayri weeye hayrka wax ka soocmaya wa inuu yahay ilaa wain lam yakun mundabidan haddaan mundabid ahayn fa xikmatun xikmo yaa yunaatu loo tiiriyaa biha cilada waay marka halkan wuxuu leeyahay shaygii ee wax lagu cilaynayey wasfigii ama xaqiiqi ahaado de afartiisi noocoo ku iman doonaa isagoo xaqiiqiya ama lugawiah ama sharci ama curfiya mid kastaba ha ahaadee waxaa la doonaya mundabid inuu yahay mundabid oo macnaha waxa way aan iskhilaafayn xagga nisabka iyo maxaan ku raa diba ku horreeyey idaafaadka iyo kasrada iyo qilada iyo arrimaha waa aan isku khilaafayn ee wax suganoo wixii kale laga sooci karo mundabid waa inuu yahay oo kayru mundabidki muxuu noqonayaa waa ka aan maxaan ku la qadari karaynin oo laa yufiidu alqadri aladi culliqa bihi lxukm yacni qadarka lagu xidhay xukunku aan waxba faa'iideynayn oo maalan de haddii la yihahdo mashaqadii ayaa safarka waxay u tahay cillo u tahay almashaqo yani masalan qofka markuu safarka maa maa maxaa u banaan ya hadde inu iska soonka iska maaragta iska cuna iyo inuu saa iska gaabiyo arrimaha sooma ahayn marka haddii la yidhaahdo mashaqada waxay tahay waxay cillo u tahay safarka cillo u tahay meesha maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya ninkii iska fulay diyaaradda ee iska raaxaystay dele mashaqa meeshi ma jirtay maxaa yimid aan wa gaabana marka cilladaasi mundabid maaha marka waxay leeyihin haddii cilladu aanay mundabid ahayn oo cilladii ay mundabid noqon weydo waxaa lagu cilaynayaa xikmada xikmadana isaga kuu sheegi doono oo beedkan soo socda kuu sheegi doonaa xikma waxaa la yidhahdaa waa waxaa laga cibaareeya can jalbi maslaxa aw takmiiliha aw dafci mafsada wa taqliiliha maslaxo soo jiidashadeed baa xikma la yidhahdaa ama maslaxo maxaan ku raa dibba kuu ron yahay in maslaxadii maxaan ku la yimaado oo la dhamaystiro ama w takmiilkeed iyo dhamaystirkeeda ama mafsada riixiddeed ama yaraynteed taas baa la yahay maxay maslaxa la yidhahdaa marka waxay leeyihiin sideedaba cillo kasta oo sharciga ka mida wax lagu cileeyey maxaa ka maxaa ka hooseeya asal u ah xikma asal u ah shay aan xikmo wadin ma jiro hadda madan tusaalaadaynu soo qaadanno khamriga maxaa cillo u ah aliskaar xikmadu maxay tahay markaa taba shaygaa muskirka ah xikmada loo reebay maxay tahay waa xifdul caqli caqliga in la ilaaliyo marka maslaxadi maxay tahay caqliga ilaalinta soo maha cillo kastoo markaa jirto xikma ka dambayso oo xikmada cilladu waxay ku xidhan tahay maxay ku xidhan tahay xikmaday ku xidhan tahay masalan waxaa la yidhi alqatlu alcamdu alcudwaan maxay cillo u hayta ya saasabtee qofki hadduu qof u dilo alqatl alcamd alcudwaan weli aanu dee mukaafina waynu yahay waalidkii waxa waya mukaafina waynu jiraa intaasoo dhan markay dhacdo meeshi maxaa timi ninkaas inuu yahay dee inuu ka sud saas mutaysay soo maha waayo xikmadu markaa maxay ya nafta in la badbaadiye naf badbaadin weeyaan waa naf badbaadin oo nafta in la badbaadiye ma jirti waayo zinadii zinadii waa cillo oo marka qofkii la yidhi sababteeda waxay noqotay in maxay lagu sameeyo rajmi in la dilo ama dee la jeedlo maxaa meesha xikmadu maxay tahay xifdu ikhtilaad alansaar shay kasta oo cillo ah waxaa ka dambayso asal waa maxay xikma asal waa de waynu ka hor dhacnay waa baytan baan kuu sheegaya marka isagu wataa waa yardidaya sheikhiyo in kastoo xikmad jirto oo de xikmad aan khilaaf aanay lahayn cillo kastaba in xikma ka dambayso haddana shaarixeenu in xikmada wax lagu cileeyo waa diidan oo khilaafkana uu ku iman doona oo fi hubuuti lxukmi cinda alintifaa lidanni wanafyi khilaafan curifaaba ku odhan doona oo markaa kucilaynta khilaf baa ku jira marka isagu waa yardiidayo misaashaynu hadda sheegnay oo kale ee ku saabsanayd maxaan ku dhahdaa safarkii oo la yidhi mashaqadii horta cillo noqon weyday waayahay oo haddii le markaa xikmadu waxay tahay rafcu mashaqa qofkan musaafirka mashaqa in laga kor yeelo dee taa laguma cilayn karo rafcu mashaqa laguma cilayn karo rafcu mashaqa haddaynu xikmo ka dhigno laguma cilayn karo dee rafcu mashaqihii iyadoo mashaqa meesha hasiya laga kor yeelay oo xikmadu in laga kor yeelo tahay ba haddana ninka laga rabaa maxay inuu qasri u sameeyo laga rabaa adoogaasuu tawjaabu bixinay lakin masada waa iman doona khilaaf bay leedahay waaye marka halkaan ku celina muxuu yidhi wa min shuruudi اlwasfi sifada shuruuddeeda waxaa ka mid ah alindibaadu indibaad inay wixii maxaanku dhahdaa dodoomayaan oo keyrka ay ka socmayaan oo wax sugan ay noqdaan ilaa wain lam yakun mundabitan weeyaane fa xikmatun xikmo ayaa yunaadu lagu taxaama loo tiiriyaa bihaa ciladi oo halkaasaa markaa lagu cilaynaya oo xikmadaa lagu cilaynaya wahiy alati min ajliha alwasfu jaraa cilata xukmin cinda kuli man daraa wahiya xikmadii allatii tii weeyaan alwasfu sifa iyo cilo jaraa uu dureeray cilata xukmin xukm ciladii ku dureeray min ajliha iyada daraaddeed cinda kulli man mid kulligii daraa yani wax og wax garanaya yani wuxuu ku leeyahay marka haddaba lagu weydiyo lagu yidhaahdo maa hiya alxikma xikmay maxaa tahay taariifteeda keen marka lagu yidhaahdo waxa weeye xikmadu cinda ahlusuul waa shayga iyada daraaddeed cillada ay u timi weeyaan oo cilladan shayga wax lagu cilaynayo cilladan xukunka lagu cilaynayo ila waxaynu yidhi meeshii marka laga hadlaya arkaanu qiyaaskii waa asal iyo farac iyo xukun iyo maxay iyo cillo cilladu marka waa jaamicadii jaamicada haddaan la helin ba wax meesha imanaya marka waxa weeyaan xikmadu waxa weeyaan waa shayga cillada sababta u ah kaa wey oo hadda masalan muxuu noqonaya de wajalbu maslaxa aw takmiilha aw dafcu mafsada aw taqliilha oo markaa de iskaarkina waa inagii sheegnay waa cilo xikmadiina maxay noqotay siyaanat lcaqli marka kulli waxa wey mid kastaba sabab kastoo jirta cillo kastoo jirta maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeya xikma ka dambaysa marka wuxuu yihi wahiya iyadu xikmadii allatii tii weeyaan alwasfu sifa iyo cilo jara u duray hu wasfigu cilata xukmin xukm ciladii ku duray min ajli iyada daraaddeed yaa daraaddeed baa xukunka cilladu yimi oo cilladaasna meesha ay u timi yaa daraaddeed weeyaan cinda kulli man mid kulligii daraa yani xogaadi weeyaan taas markaas ka waday wa huwa lilugati walxaqiiqa washarci walcurfi inama alkhaliiqa wuuli wa huwa markaa wasfigii wax lagu cilaynayey inamaa waa u nisbeeyey alkhaliiqatu khaliiqadii iyo dadkii nimanka usuuliyiinta way u nisbeeyeen lilugati bay u nisbeeyeen walxaqiiqati bay u nisbeeyeen washarci bay u nisbeeyeen walcurfi bay u nisbeeyeen oo markaa waxay kuleeyihiin wasfigan wax lagu cilaynayo oo dee cilladii intaasuba mid noqonaysaa markaa wey ama lugawi bay noqonaysaa ama xaqiiqa ayay noqonaysaa ama sharci bay noqonaysaa ama curfi bay noqonaysaa markaynu lugawi leenahay waynu soo marray khilaafkeedu oo hal tahbutu allugatu bilqiyaasi wa haliun alfarqu ladaa unaasi waa meesha ka laha oo dee khilaaf baa ku jira lugadu qiyaaska ma gashamayso ma gasho bay noqday marka hadda dee marku kuleeyahay waxaa ka mid a marka wax lagu cilayn karaa oo wasfiga wax lagu cilin karaa lugadii buu noqon karaa marka cilladii luga lugada ku dheeli geli kartaa macnaha marka la leeyahay waa qoladii tihi maxay qiyaasku muxuu galaa lugada ayuu galaa tusaale oo kale waxay usoo qaadanay masala nabiilka oo kale marka la yahay waa muskis waana xaaraan waxaa lagu cileeyey marka la yihahdo marka waa waxaa lagu magacaabay khamran xaggii lugada madaadina wixii horaa ka tur xagga kasoo bood khamri baa lagu magacaaba waa muskir khamri baa lagu magacaaba marka cinabkii isaguna la walaaqay ee muskirka noqday isagana haleeshiiya wuxuu noqday maxay xaaraan buu noqday waayo de isaguna muxuu noqday khamri buu noqday yani haddii la yahay markaa luqa ahaan nabiidka caynkaasi muskirka luqa ahaan khamri baa la yihahdaa luqa ahaan maxaa la yihahdaa khamri baa la yihahdaa kanna markaa dee luqa ahaan haleeshii baa la yahda khamri buu noqonaya hadday sugnaato markaa haleesh agga qiyaaska lugawiga saancaas ku keena waayo xaqiiqiga wuxuu ga jeedaa isagu waxa weeye waa iska shay waadix oo shay kasta oo la weelayo la fahmo iyadoo aan wax kale loo eegin ba xaqiiqa la odhanay oo masalan dee tucmigii iyo wixii la odhan jiray iskaarka oo kale iyo waa shay xaqiiqa ah waa cilo waadixa oo masalan hadda tucmigii maxaa lagu garanaya waxaas badan baa lagu garanaya waa shay xawaasi lagu dareemaya iskaarka nafsi maxaa lagu garanaya kuwa caba baa dee garanay markay cabaan maxay noqonayaan aada kabax bay noqonayaan waa ujeedaaba marka kaasna waa xaqiiqo oo xaqiiqadaana waxbaa lagu cileeya waayo sharcigii baa kuu yimi matalan wuxuu kuleeyahay jawaazu rahni lmushaaci bijawaazi baycihi oo kale oo shaygii mushaaca ahaa nin ba adiga wax idinka dhexeeyeen markaa shaygaa mushaacad wax ku leedahay waxaad ku lahayd waad rahmi kartaa maxaa looga qiyaas qaadanaya bijawaazi baycihi dhisi iibkiisa sooma banaanaysa marka waa sharci sharci looga qiyaastay oo haddiiba shaygaa mushaaca ah ee aad wax ku lahayd inaad mushaacaga iibiso dee wixii shufcaba ka suuroodo dee shufca way ka jiraysaa ay taasi banaanayd banaankiina isagana ka warrama loo qiyaasan kara mise looma qiyaasan karo waa loo qiyaasanaya qiyaaskaasi qiyaas sharci buu noqday shay masale sharciya masale sharciya looga qiyaas qaatay weeyaan waa ahlu majeera saas ma ku wadaysa curfigaana kuga jeeda curfigii markaa waktigii hore joogay wuxuu yidhi wahuwa maxaan ku marjica damiirku waa wasfigiiyo wahuwa wasfigi waxaa lagu cilaynayey namaa way u nisbeeyeen alkhaliiqatu khaliiqadiiyo dadkii way u nisbeeyeen liluqati ayay u nisbeeyeen walxaqiiqati bay u nisbeeyeen washarci bay u nisbeeyeen walcurfi bay u nisbeeyeen waqad yucallalu bima tarakabaa wamnac licillati bima qad adhabaa buu yidhi waqad yucallalu in lagu cileeyey ayaa la arkaa bimaa aladii kii tarakaba kii ta iskor saarmay oo ciladii murakabada in wax lagu cileeyey ayaa la arkaa wamnac diid licilatin ciladiid bimaa aladii kii la cileeyo qad adhaba adhaba alxikmata xikmada kii tagsiiyey kaa in wax lagu cileeyey sadiid buu kuleeyahy halkaan laba shadriga horena macnu wataa shadriga labaadna macnu wataa shadriga hore wuxuu ka hadlayaa ciladii murakabada ahayd bay horta agar usuuliyin waxay leeyihin waxbaa lagu cilayn karaa laakiin rag baa diidan cilada murakabada maxay tahay markaa markaynu qatliga ka hadlayna maxaynu nidhi ciladu maxay tahay alqatlu alcamdu alcudwaan weliba maxay kaloo yihahdeen mukaafi waa inuu yahoode meesha haddii maxaa ka baxay mukaafiga ah dee waalidka hadduu inankiisa qalas ka siiso ka bixi maayo intaas maxay noqotaa murakab dee maaha hadalkaa badanna murakabka oo maxay waa waa qatl waana camd waana cudwaan waana marka ka noocaasa cilada murakabada ah agar usuuli maxay leeyihiin waxbaa lagu cilayn karaa soo waadix maa rag baad kule war waxaan faraa badan isdaba jiideen waxba laguma cilayn karo yana siyaabo kale haddii qaar la waado markaas ciladii way jabaysa haddii waxay ku taxliilinayaanoo rag baa diidan lakin sida raajixa jumlada in waxbaa lagu cilayn karaa sida masalan waxaa kaloo ka mid a alikhtiyaatu waalidikhaaru waghalabat lcaysh rag baasaa yidhi wixii ikhtiyaarka ohan jiray idikhaar iyo halabat lcaysh cayshka haalibka isaga inkastaa khilaaf ku jiro ayaa rag waxay leeyihin waa maalikiyada e waxay cilla u tahay ribalfadli oo shaygaasi ribalfadli wuxuu noqonay masalan burkii bur laguma imin karo maxaa ku jira cillaa ku jirta cilladii maxay tahay waa murakabo maxay tahay cilladaas aye tucmi halka dhigtay tucmi rag baa wateen alikhtiyaatu walidikhaaru wahalabat lcaysh cillada murakabada waxbaa lagu cilayn karaa halkaas ka bixi marka waxuu intaasun buu ujeedaa tan dambena wuxuu leeyahay waxaad diidaad wax ku cilaysaa ciladii maxaan ku dhahay xikmadeedii ay tagtay oo ila wayn maxaynu nidhi cilo kasta maxaa asal u ah hadday xikmadii meesha ka baxdo ciladii wax ma lagu cilayn karaa baa la leeyay markaas ma oo maxay tahay tusaalaheedu daynkii oo kale daynkii haddaynu soo qaadano matalan ninkii maalkiisi nisaab uu gaadhay ee xoolo nisaab gaadho haystay toban kun oo doolar buu haystaa maxaase lagu leeyahy toban kun oo doolar kaa lagu leeyahy mala socota marka waxay leeyihiin ninkii maalan rag baa de waal daynku waa maanic markaas khilafkeeda qoliga ku jirto daynku waa maanic zakadii waa mancinaya haddii ninka dayn mustaqraga uu jiro wax laguma laha sida raajixa marka waxay leeyihiin cilladu waxay ahayd oo qofka zakadii waajib ugu noqonaysay inuu hodan ku yahay bimilki nisaab nisaab inuu hantay oo milkiyey bay markaa cilladu ahayd xikmadda ka dambaysana maxay ahayd waa muwaasaatu fuqaraa in qofkii milki nisaaba helay dadkii fuqaradan waxba haysan wixii sharcigu ka siiyey inuu siiyo oo muwaasaat fuqaraa bay ahayd xikmaddu wala soctaa soo maha haddii markaa meeshii daynuu yimi oo toban kun dee ninku xoolo fara badan waa haystaa nisaab gaada maxaase meeshii yimi dayn cilladii ma baxday mise ma bixin nisaabki soo ma bixin de nin baa waxaan xoolaa rag baa le soo baa waa yahay marka xikmadii mar hadday meesha burtay ila xikmadii burta xooli waa joogaan xoolii toban kuna door meesha waa yaalin soo maha laakiin meesha maxaa ka maqan xikmadii waa ka maqan taado ninka kan waxa rag baalaho masaakiintii waxaa maanta da muwaasa fuqara wax laga siiya meesha ya ma yaalin rag baa meesha usoo fadhiya xoolaha ta caynkaasa waxa ku cilin bu kuli cillada noocaas ee xikmadeedii ay tagtay iyada maxaad samaynaysaa waxbaa ku cilay oo soo waadax mayntaas awka wuxuu uhi waqad yucallalu bima tarakaba waqad yucallalu in lagu cileeyo ayaa la arkaa bima aladii kii tarakaba kii tarakaba ciladii murakabada ahayd in wax lagu cileeyo ayaa la arkaa wamnac diid licilatin cilo yani ku cilayn cilo bima بما يعني مانع وإلا وصف وجودها وجد هكذا بما الذي كي قد أذهب أي أذهب الحكمة حكمة كي تكسيي الذي حكمة التكسيسي ها إساق معان كل وحبا كل إلاين بكلياي والخلف في التعليل بالذي علم لما ثبوتيا كنسبيا علم به والخلف خلاف في التعليل كليس أي قصب نارك بالذي كي وحلو إلا يوم عديم اللواي هو الذي يقول لما حكنا لو عليه ما ضد عيقة تعلوشنا يزنيف علم اللوغادي هو ما قاسي ثبوتيا يعني متسبب به وذلك النسبي وكلوي وكل إضافي مركال كانوا عليا حكم كي وجودي أها إيه ثبوتي أها وصف عدمية أما صفة عدمية ما لو إلا ينكر مثال لو ما إلا ينكر ضربت العبد لعدم امتثاله الضونك وان قرعي وحكو صوما معادو قرعي لعدم امتثاله مركوا عليهم لعدم امتثاله امتثالان عن وحي دي قدر من امتثالان سو عدم هدر وشي عدم هي مركا دي وحبا ماشي كما دعين مركا ان اه، نوعا صوب حليك يعني وحا لو عليه لعدم امتثاله ان لو عليه حكم تاسي باخلاف كتير والقلب بالتعليم مركا مثلا افر صورة كصوب عيسى أفر سورة كسو بحي سبع شهر وحو كله ويسكبر أنت يضو هذا المرة وحاله إليه كلام مما خلاف باكوجه سدع معين شيء حكم وجودية إن إلا وجودية لغو عليه وتعليل وجودي بوجودي ومعي تاي حرمة الخمر بالإسكار لغو عليه هذا هذا المرة خمر حرام لما يسمع لغو عليه إسكار لبضنا وجودي مثل عدم مثل بقى مغلق مثل بقى جوايه لوجه مقام عون وضعي حكم وجودي أو لقول إليه محي بوجود إلا وجودية هكذا الطربة بنين وهي تعليل عدمي بعدمي تعليل حكم عدمي حكم عدمي أي وحال لقول إلينا يا بعدمي إلا عدمي كاسي مكا ديك سورتين معي نغطي وعدم النفوذ التصرفي بعدم البلوغ أو الرشد مثلا فلان لا يجوز نفوذه هبل فلتان وحفلية وتصرف باعي شرائي وحي تصرف العنجي وطني وعويان وما بنانا وحكو سمع ديلا سوى سوى نصف وعيان ما كل إلا يسا لعدم البلوغ لعدم الوسمعية وعدم الدين أما لعدم الرشد مركا مركا صاوي إلا يسا كايس هو بناي ومركا دي هو شيء عدمي حكم عدمية لأنه في المدعينة حكم عدمي ما كل إلا يسا إلا عدم الكعاد كسر بناية كصدحات وحول التعليل عدمي بوجودي حكم عدمي أياد إلا وجودية أتكون تعليل كتعليل عدم قبول شهادة بالفسق فلان لا تقبل شهادته من قبل اللي يرادوه شهادة لا أقبل ما يو أنا سعطة وعدمي ودي شهادة ما كانت مدعي حكم كاسة تجدو شاء لا قبل ما يشاهد القاتل ما شاء الله قادم مدوكا وحكم عدمي لكن واضح مع كل ليس شيء وجودي لا كل ليس معاكم بالفسق وفاس فاسمعين ما شفت مثل ما شفت نقول هذا صار هو لا قادم هو لا قادم جنون صدق ذاك واحد كلين يجوا هذا المري وبناي ما حنا مركب بنانين وخلاف خلاف وكتشفنا ما حنا خلافك وهو تعليل الوجوديين بعدميين حكم وجودي أه إن من عدمي اللقوا عليه أكثر كوا بنانت بين ضربت العبد لعدم امتثاله أو كلام صار وكانوا قرب ديدنا وعكولين عدم الامتثال كان نفتيسه دوا فعل أو من كان مكان تلو حن ما امتثال عدم بكرك أنا وعن كل عدم ما هي وعن سوقين سوق عندي والكف فعل في صحيح مثال سكمور كشوف سنبارة فعل هذا مثل ما العدم قريس أو لازم تعيري والعيك جوا وهو الخلف خلاف في التعليل كعلين قديس يكسب ناضي بالذي كيو حلقوا إلا يعدم اللوائي لما أي الذي حكنا لقول إلا يوم والذي دائيا لماذا أنتم حكوا عليه تعلق تعالوا جنس لما أي الذي حكم كي علم اللوغادي هو ما هو ثبوتيا يعني أي وجوديا متشوغين يهي اللوغادي كالنسبي ومركا نسبي قاسوا عويا وتعليل الثبوتي بالوصف, بالوصف النسبي نخلها الكتشو شيء النسبي قاي وحلو إضافي أو كلا أي كلام يهويا لم تلفى في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة وربما يعوزنا اطلاعه لكنه ليس بامتناعه لم تلفل لما أغان بول في المعللات وحيابها الله إلا يبدوه ذا لقم أغان cilatun cilo laguma ogaan ciladaasoo khaaliyatun ka maran min xikmatin xikma ka maran fil jumlati duuduub ahaan marka halkan wuxuu kuu sheegaya axkaamta sharciyada ee mucalalada ah inaanay ka marhnayn midina wax xikma la yidhahdo hadday doonto cilo xikmaha cilo aanay ka marhnayn ciladaas hadday doonto ee qaasiraba ha ahaatay oo mucalalaadka hadda muxuu wadan leeyahay waa axkaamta sharciga ah oo wuxuu ka ixtiraazaya wix cibaadaad ah wix cibaadaad ku ixtiraazaya marka wuxuu leeyahy wixii mucalalaadka ah ee la cilaynayay ee axkaamta shareecada ah lama ogaanin ee xukun cilo ka khaaliya filjumla duuduub ahaan kow waayo warubama waxaa la arkaa buu ihi yucwizunaa inuu inawaasiiyo ilaacun yani ilaac iyo maaray daawasho cala xikma xikmad inuu inawaasiyaa dhici karto oo markaa de inagu inu weyno oo de markaa de baarista xaggeeda ku- ka weynaya suuragala laakinahu lagu noqoya cadamu itilaacaasi laysa bihi imtinaacun laysa imtinaacun imtinaac iyo diidma maahani bihi isaga waayidda aad weyday diidma kama sugne waawey waa joogaan wixii weeyaan wixii waa jiraan dad u weyday waa joogo weeyaan marka halkan wuxuu leeyahay wax allaale way axkaam shareeca ah ee mucallala ah waxa weeyaan kama marna waxa la yahay cillo cillo kama marna duuduub ahaan laakiin waa dhici kartaa itilaac ayna xikmada aynaan daalacan in markaa taasi ay inawaasiso aynu de markaa aynu meeshii weyno waa suuragal taa macnaheeduna maaha inaan heer inaana inaana joogin ee waa jirtaa weeyaan waliba shaaric halkan wuxuu leeyahay oo kale masalan haddiiba halkan uu ka hadlay mucallalaadka wixii tacabudka aqudheeda oo moodo inu ka ixtiraazayana way soo geli kartaa buu leeyahay oo cibaadaadka nafteedii baan ka marhnayn buu kuleeyahy min xika baan ka marhnayn cibaadaadka naftoodii oo eh, masalan salaada oo kale marka laga yimaado dee sawaab aakhiri arribi marka laga yimaado maxaa la yidhi inna salaata tanhaa can il- can ilfaxshaa'i wamunkar walmunkar yani daad quleysaas xikmadii kamid ahayn xikmadii kamid ahayn waaye wastaciinu bisabri wasalaad kaalmays la kaalmaysanaya meesha ku jira marka wuxuu kuleeyahay halkan dambe beydkan dambe yani marka cilada eh, cilla haddaynu inagu weyno oo aynu markaa weyno macnaheedu maa meesha xikma inaanu jirin haddaynu cilladu weyno taa macnaheedu maa inaan hee inaana xikma jirin oo masalan maalikiyadoo kale waata ay leeyihin marka ribada laga hadlayo maxay cillo ka dhigeen ikhtiyaad iyo iyo idikhaar shaaficiyana maxay ka dhigeen ducmi xanafiye xanaabila maxay ka dhigeen kayl bay ka dhigeen kuwaasoo dhan maynaan garan xikantooda kuwaasoo dhan maynu xikantooda garan xikantooda maynaan garan haddana waa cilal marka waxa weeye haddana kown aynaan garanin macnuhu maaha maxaan ku dhaha dib kore xikma inaana jirin xikmadu waa jirtaa macnuhu saas lam tulfa yani lama mayna lama ogaan bu yidhi fi lmucallalaat waxyaabaha la cileeyo cilatun cilo lama ogaaninayo faacilkii tulfadooda waa cilatune ciladaasoo khaaliyatun ka maran min xikmatin ka maran fi ljumlati dudubahan warubama yucwizunaa yani inuu maxaan ku dhahdaa ina waasiyayaa suuragala iطilaacun iطilaac alxikmata aynu taawanno laakinahu cadamu iطilaacaasi laysa maahan imtinaacun ee mancoomid bihi bi- yani maarata kaas uu maqan yahay meesha kuma sugnameeya waa jira wey وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا وعللوا بما خلت من من تعدية ليعلم امتناعه وتقوية ويعير وفي ثبوت ال- وفي ثبوت الحكم حكم كسجنانشيسة عند الانتفاء عند انتفاء الحكمة حكمة مركا لواية أو سجناده للظن لمظنة الحكمة حكمة مظنة إذن وكسجناده iyo wanafi wa fi nafyi anfin xukunkii la anfiyo khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafka oo curifa la ogaaday oo bayna usuuliyiin shay macruuf ah waayo waxaanu soo marray oo abyaadii kan ka horraysay lam tulfa fi lmucallalaati cila khaaliyatun min xikmati fi ljumla marka waxa weeyaan waxaanu soo ogaanay in waxyaabaha mucallalaadka ah oo dhan aanay ka madhnayn maxay xikmo aanay ka madhnayn waayo marka halkan wuxuu sheegayaa ee, haddii ee, la waado suwarta qaarkeed maxaan ku dhahay xikamtii xikamtii haddii meelaha qaarkood ay anfowdo laba arki waado ee, maxay noqonaysaa limadina wax madina la yidhaahdo oo likolle xikmadii way iska joogtaaye sumay inagu ma inaga yar waxaysan tahay marka madinada ah ma lagu xukumayaa maxaan ku dhahay dibba kuu ron yahay ee sugnaanshaheedii ma lagu xukumayaa madinadaas mise waxa weeye xuunkaasi waa la anfinaya taas buu ka hadlaya oo marka wuxuu leeyahy halka kan masalan tusaale haddaynu soo qaadano qasru lmusaafir ninkii musaafirka ahaa gaabinta uu markaa salaadii gaabinayo ee kii mashaqada waaye waxaa weye masalan waxay ahayd rafcu mashaqa meesha masalan jirtay in mashaqada qofka ay farad kor noqoto masalan mashaqa ma jirtay waxay noqotay in maxaan ku dhahdaa ee ninkiiba dee gaadhigu iska raacayba diyaaradu raacay oo dhibaata aala jir uu meeshii tegey salaadii ma gaabinaya xukunkaasi ma sugmaya mise waxaynu leenahay mar haddaan meeshii mashaqadaynu cillaba ka dhigi weyneed oo meesha ay yani maxaan ku dhahay arrintaas lalaayahabo ee maxaan ku dhahay caynkaa tahay ma waxaynu leenahay markaa xukunki jiri maayo oo nafyul xukun baa meeshii imanay macnaha fahamta soo ma marka sida raajixa waxay leeyihiin waxa weeyaan hubuutul xukmi weeyaan hubuutul xukmi waaya masalan istibriya oo kale haweenaydii yarayd ee sagiirada ahayd ee ninkii ka dhintay ee horta istibraha muxuu ahaa xikamtiisu muxuu ahaa baraatu raxim soo maha waayo markuu baraatu raxim ahaa haddii gabadhii yarayd ee maxaan ku dhahdaa ninkii ka dhintay ninkii uu ka dhintay aynu ognahay in raximkeedba uu beri yahay soo ma garan raximkeed inuu beri yahay soo ma oginba mar haddaynu ognahay raximkeed inuu beri yahay ma waxaan odhan lahaa cidda tirsato oo xukunku waa sugnaanaya mise waxaa laleeyahay meeshii mar haddii uu nafyil xukma meesha imanaya haye maxaad odhanaysaa haye waa waa tirsanaysa waa tirsanaysa waa tirsanaysa marka xukunku waa sugan yahay waa la sugaya xukunku way limadana istamata madina oo haddii xitaa la yidhaahdo baraatu raxim baan ee ee meeshii baraatu raxim waa la hubaa madina kale iska iman karta oo loo malaynayo marka xakamta inay jirto saas maada wadan soo sheegnay waa hubkaa marka kitaabka saddex xal u sheegay waaya markaa saas ku soconaysaa wuxuu leeyahay waxay tusaale u keenaan ka ismshood laga ismshoodo ninkii inuu dhagax yar wax ka soo dhacay dhagax yar wax ka soo dhacay ama haweenaydii baa iska dhashay ilmo yaroo waxbaba dhiigba kale meel jaas isagu abu dhashay xukunkii meesha ma ratibmayabo wixii ee maxaan ku dhahdaa dee inay gusligii iyo oo ay ka maydhato maxaan ku dhahda de wixii loodhan jiray xay nifaaskii iyo istinjadii iyo taasna way soo gelaysaa de waxaynu ognahay markaa mar haddaan dhiigba jirin iyo halkana dee wixii khuruuj munaasabele waxaanay baa soo dhacay iyo taasina way soo gelaysaa xukun baa sugmaya la duulay khilaaf baa ku jira lakin xukun baa sugmay way markaa macnuhu caynkaas wuxuu uhi wa fii hubuuti lxukmi xukunka sugnaanshihiisa cinda alintifaa cinda intifaa'i alxikma xikmaddii markii la waayo uu sugnaado lidanni limadinati xusuul xikma inuu ku sugnaado yacni xikmada madinadeeda uu ku sugnaado xaqiiqadeed lama haye iyo wanafyi wa fi nafyi xukunkaaba la anfiyo oo markaan cibro la siinin wixii la odhan jiray madinat lxukm oo dee xikmadiba meesha ka maqan khilaafum khilaaf baa ku sugan khilaafka oo curfi lasoo waday baan usuuliyin lakin maxaa la raajixay inuu xun ku sugan وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية وعللوا وهي كعليين منك أصوليين تا بما أي الذي الذي وحكو عليين خلت كمر ناطي من تعدية من تعدية وحلي بنتي كمر ناطينا وحي كعليين محين وجدوا تا ليعلم إن لأقادوا امتناعه امتناع القياس قياس كون منعون يهي وأنك وحلوا قياسا loo qiyaasana in si loo ogaado iyo wataqwiyati taqwiyata nas naska xoojintiisa taa weeye markaa ujeedda laga leeyahay halkana waxay leeyihiin waxaa jira waxa la yidhaahdo cilla qaasira cilla seedaba waa cilla qaasira iyo iyo cilla mutacadiya iskaarka kale hadda muxuu yahay waa cilla mutacadiya waa cilla mutacadiya oo macnaa gudbayso oo intay ka tagto asalkii far aadaysa marka cillo qaasira isaga kuu sheegi doona biyaada soo socota cillada qaasiraad ka ogaanaysa marka cilladii waa mid qaasiro ah oo meesha maxalka ay joogto un qaasirku aan gudbaynin iyo mid maxay mid mutacadiya marka waxay leeyihin jumhuur usuuliyiin oo min almaalikiyati washaaficiyati walxanaabila waxay leeyihin cillada qaasirada waxbaa lagu cileeyaa maxalkaba yaanay dhaafine waxbaa lagu cileeyaa laakiin nimanka ciraaqiyiinta oo fuqahaa kuufiyiin nimankii la odhan jiray iyagu arrintaa waa diidan yihin abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay isaga asxaabtiisu way kala saareenoo cilladan qudheeda waxay usi qaybsamaysaa cilla mustanbada iyo cilla mansuusa mid mustanbada marka haddii la yihahdo xurimat alkhamru liliskaar marka maxay noqotay waa mansuusa ma midna waa mid mustanbado oo xun meel baa laga istinbaaday marka laba u kala saaro wuxuu leeyahay haddii cillada ay tahay mansuusana maxaan ku dhaha dibba ku ron yahay yani maxaan ku dhaha lagu cileeyo hadday mustanbado tahayna yaan lagu cilayno ya يعني مستنبط أما لو عود مستنبطين لو علاي منصوبين لو علاي منصوبين لو علاين يا مستنبطين لو علاي ماي وعني قاعد كذا وايي marka hadda macnaha halkan ee baynu yar sii taagnay asaahan way isku waafaqsan yihiin in haddii cilladu ay taasira tahay inaanay mahalka gudbayn oo xagga sha u gudbayn oo farac u talaabayo wala isku laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin tacdiyadu shardi uma aha في صحة التعليل لكن ما هي شرط وصاي في صحة القياس وعلده وين الكتاب وين قالوا ده وصل مرة إن لقى معي آه، وجود وجود جامع في مصمم صموان شرط مرة حاجة حاجة بين الباس طبعا هذا هو شرط مرة واحد كله تعديل وجودتان كهاي صحة القياس بين شرط وصاي ما هي نفس شرط وهاي تعليل ليش أنا واستعلن كلام كله لكن وانقرأ قلوا يعني جدا قولنا واحد كله ما وابدا عدم الفائده ده ما فائده وجه ما عاد كحله ما ضربا وقتها صرينا ما عاد كوره طفاش رجوا يقولي انك جمهور تا ما فائده كده فائده بدن بقى تيرين قال لي يلا يا صدقوا هاك الله ينوك يعني فائده وحا كميدا كو ان اوغاتو ان علاده ان لو قياسنين اي هاك ما حكم كوبان قياس انا جرين اوغان شيء من فائده هاي اوغان شيء وفائده كوي نفسي كو وايد laga helay mar haddaan xagga aadi karay inay halkan ku khaas tahay oo ku gaar tahay baad ogaatay waa faa'iido waxay kaloo leeyihiin waa garashada munaasabada bayna alxukmi iyo mahalkiisa ee xukunka iyo mahalka oo markaa taasina ay tahay biadcaa alqabuul aqbalitaan qofka aqbalo wixii marka ogaado cilada iyo xukunka dhexda sheegana kaasi ku tahay iyana waa faa'iido waxay kaloo leeyihiin qofka mukallafka ah markuu arrintaa ogaado waxaa usoo baxaysa inuu imtisaalki la yimaado isaga oo maxaan ku dhahay ciladii garanaya taana waxa weeyaan ajir ziyaarada ka casinaya wuxuu yaqaano shaygan xukunkiisa iyo ciladiisa waxaa ka soo baxaya maxay faa'iido ziyaada waxaa kaloo ku jira kuleey waa taqwiyatu nas naski bay xoojinaysaado ila wanay ku soo sheegnay uu yidhi uu yidhi walxukmu haabitun biha falxuma odhan ciladu xukumu ku sugmaya markaa naski bay xoojinaysaado hadduu nasku daahir yahay taawiilna qaabila wuxuu ku leeyahay ciladan baa lagu xoojinaya marka lama awil karo hadduu yahay nas qadciyana diyada qudheedaba daliilkeeda ahoo ciladii baaba dee waxteeda maarka xoojina marka taasina waa faa'iida labadaas jajafeen waxay ku leeyihiin fawaid baa ku jirta wacallalu way cilleeyeen way ku cilleeyeen bimaa ay alladii kii cilladii weeyaane khalad ka madhnaatay min tacdiyatin gudbitaan tii ka madhnaatay oo mahalkeeda inay gudubto tii ka madhnaatay taasiradahayd waxbay ku cilleeyeen marka ujeeddadu maxay tahay waxaa loogu cilleeyay liyuclama in la ogaado imtinaacuhu يعني امتناع القياس ما هذا الله يسوى حقوق شيء بيت حقوق شيء لا امتناع امتناع القياس قياس إنه منعون يا عمر هذا قاصرتي أنا قد بين نادوات إيه ما حي والتقويت حجنا نصي دليل كي معروف ما يسوى الحجي منها محل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كل لزوميا يرد ما قال كان حقوق شيء يا وحوي هذا على قاصرة هاي يعني اللي غير منها وحكم العلة قاصرة هاي محل الحكم xukunka maxalkiisa ayaa ka mid ahaaday oo macnaa waa inay tahay mid laga helayo maxalulxukm aw amase juzun minha waxaa ka mid ahaaday juzun ay juzu maxalulxukm xukunka maxalkiisa juz ka mida inay ahaatay ayaa iyana ka mid ah cilladii qaasirahayd wazid ziyaadi oo labadaas suure lagu sheegay ziyaadi wasfan wasfina ziyaadi idaa waktiga yarida uu soo arooro kullun dhammaantood oo juzkii iyo wasfigii لزوميا حال يهي ملازما من مع الكلازمية يريدوا صارره مركب الحال كان ليه يعني صدح صورة أيما كان كل شيء علادي قاصرة ضحي علادي قاصرة ضحي وارتوين علادي قاصرة دي محل الحكم يحصل محل الحكم ومثلا تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية مثلا آه وحي ذهب كالورنشري الذهب بالذهب صلوان والفضة بالفضة والربويات مكتب marka cilada maxay tahay ribadu ee dahabka iyo fidada cilada ribada ay u gashay leeyahay waa ribawiyaad maxay noqotay waa dahabiye iyo fidiye ismay soo saara soma dahabnimadiisa iyo fidanimadiisa ay cilada noqonaysa marka maxay noqotay deer to maxaa xukunka hada maxaa xukunku illa maxaa xukunku hore soo gaatay hadda waxa laga hadlayaa la leeyahay xukunka ku dhacaya riba galaysa muxuu yahay waa dahabki somaa iyo fidadii markii dahabiye la yidhi waa maxalulxukm weeyaan oo cilladii waa maxalulxukmiya waa qaasira gudbi mayso oo la oran maayo shay kaloo dee dahab hadda wixii kale dee raashinaha iyo wixii kalean wacaa oo dhami miyay dee dahab yihiin miyay dee lacag yihiin maxaan waqa marka waxa wey waa qaasir halkaas taagan yihin waa macal xukm marka dahabiyo ayaa ciladiya fidiya ayaa ciladiya taas maxay haysaa waa kuwada maxay ah macal xukm ta labaad muxuu ku yidhi aw juzun يعني و- وجزء مع الحكم وجزء خاص مع الحكم كم تصال معي كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين في الخروج منهما وإلين يعني ويسد بريتان كذا وحي لماذا جدك صوبح أي كبرته والله إلا بالخروج منهما صوبحتان كان لقوا إلا يديه صوبحتان ومثلا مركا اللي يدي قف كان آه waxa sabiileynkiisa ka soo baxa baa naaqid alwudu ah oo waysadii burinaya waxa weeye shaygan markaa ee naaqidka ah ee wax burinaya wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa ee waa bawlkii oo daatadii ah iyo gaa'idkii oo daatadii ah iyo khuruujkii oo la socda khuruujka lama socda soo baxan soo maata markaa khuruujku muxuu intaasoo la isu geeyey baa markaa cillada noqonaysa moogta bawl soo baxay bawlki iyo soo bixitaankiisa iyo maxay gaayid iyo soo bixitaankiisa marka khuruujka muxuu ka mid yahay juz miya mise waa kulli waa juz waa juz marka macnaa waxa weeye soo bixitaan soo bixitaankii baa lagu cileeyey soo bixitaan marka wuxuu leeyahay halkaa maxay noqotay waa juzu maxal alxukm maxalkii xukm uu lahaa juz ka mid ah ayaa lagu cileeyey marka kaasina waxa weeye isna ma gudbayo oo dee maxalkan unbuu ku qaasiyay waana juz ka mid ah meel kale markaa lala aadi maayo meeshan unbuu dee ku qaasiyay wala socotaa soo maarka waaye waxaad diyaadisaa marka labada waxaad ku hordhisaa buuhi wasan sifa ku kordhi tii horun baynu soo noqonaynaa oo iyana wajkaa laga egay cilanimada marka la yidhaahdo tacliil الriba fi الdahab wاlfidati bikownihimaa asmaa ashyaa ama qiyam ashyaa waxaa baalka leeyahay dahabka iyo fidadu ribowiyaadkii bay ka mid yihiin cilada ribadooduna maxay tahay waa asmaa ashyaa ashyaada ayay saman u yihiin wax kasta iyagaa lagu qiimaya hadda adduunka markaad eegto maxaa waxaan lacagaad arkaysaana warag waxaan haysan ama shiin ama doollar ama kayruhu maxaa maxaa asal u ah oo qiimi u ah dahabkiisa walaha taasoo ma marka waxa weeyaan waxaa la leeyahay dahabka iyo fidada waxaa cillo u ah waa samaninimada inay saman yihiin oo eh, qiima ay yihiin wax lagu qiimeynayo ashyaadii koran lagu qiimeynayo marka cillahaasna de waa qaasiro dee miyaa la helayaa shay kale oo dahabkii fidada aan ahayn oo maxaanku laga helaya cilladaas oo ashyaada kale lagu qiimeeyo meel helaya jawaabku waa maxay waa madax marka wuxuu leeyahay intaa saddexdaasba waa suwar uu leeyahay maxaanku lay cillada qaasirada ah marka wuxuu yidhi kan kullu luzuumiya yar wuxuu uga jeedaa marka ee juzka iyo wasfiguba waa inay mulaasim u yihiin maxalka mulaasim waa inay u yihiin oo waxaa marka iman kara haddii waxaana mulaasim u ahayn meel kale ku aanay mulaasim noqonayn oo maxaan ku dhahay si kale ay u iman karaan oo kale waxa meesha way ka baxayaan tusaale insha allah xagga wasaadaha iska eegan doona marka muxuu yidhi minhaa maxalul xukmi aw juzun wa- wazid wasfan idaa kullu luzuumiya yarid minhaa suwarkii cillada qaasirada waxaa ka mid ahaaday maxalul xukmi xukunka macalkiisa ayaa ka mid ahaaday waayo aw amase juzun minhaa waxaa ka mid ahaday juzun yani waa juzu maxalil xukmi xukunka maxalkiisa juz ka mid ayaa ka mid ahaaday wazid ziyaadi calaa haadayn labada maxaad ka ziyaadisaa wasfan sifana ka ziyaadi oo kaa tusaaleedu muxuu ahaa waa tan aynu hadda asnaanka iyo aynu ku wadno waa sifo oo markaa dee wax kale maxay u yihiin ee wixii kao dhan bay markaa u yihiin qiime wazid ziyaadi wasfan ziyaadi idaa wakti kullun luzumiya yarid markaa waa iska baabu ishtigaale idaa waktiga yarid uu soo arooro kullun يعني دمانتود او من الجزء ولا وصفئة لزوميا اي ملازما حاليا هو كل دقن وكل لازم معك ايضا يرضى يصار وجاز بالمشتق دون اللقب وان يكن من صفة فقد اوهبوا وجاز وحى بنان بالمشتق التعليل فعلين ايا بنان بالمشتق شيء مشتقاها وحكى لك سوء اشتقاقي وعوي اسم كائن لقول إلا يوح بالاسم المشتق ويانه kaas ayaa banaan duuna laqabi laqabkiisa mana wain yakun hadduu yahay mushtaqaasi min sifatin maakuudan mid laga soo qaaday min sifatin sifa mid laga soo qaatay hadduu yahay faqad ubi ay munca waa la diiday atacyiilu bi ficlayn isaga suulinta agtooda waa la diiday inagoo markaa ku binayayna calaa manci qiyaasi shabah qiyaas qiyaas shabah la odhan jeedo dadka mancinaya lakin raggii baneeyay qiyaas shabah in isagu la ogol yahay adigu way keeni doonaan insha allah balba markaydan u tegi doona halkan wuxuu leeyahay waxaa kaloo banaan in lagu culeeyo ee shaygii mushtaq ahaa oo waa masdarkii yani maxaan ku dhahay dee masdarkuna de waa xadadka mutajadidka ee weliba biikhtiyaar faacil waa awsaaftii maxaan ku dhahay ismu faacilkii wix noocaas ah ka daarib oo kale iyo oo addaarib de maxaa laga soo ishtaqeeyo min adarbi soo ma asaariq min asarqi baa laga soo qaatay alqaatil min alqatil baa laga soo qaatay wakaa saariq min asarqati baa laga soo qaatay marka wasfiga noocaas oo kale ah oo maxaan ku dhahay dee wax kaa laga soo ishtiqaaqday in waxa lagu cileeyaa isagu waa bannaan yahay marka waa kaasna daabidkiisu waxa weeyaan waa xadadka mutajadidka ee biikhtiyaar raaci u dhacaya addaari waa ki wax garacay sooma adsaari waa ki waxaday waa markaa ficilkaa isagu la yimi ee isagu sameeyey ee ikhtiyaarkiisa uu ku yimi marka waxaa la odhanayaa oo bannaan inaad tidhaahdo ee waxa weeyaan masalan iqtac yada saa iqtac yadahu ama iqtac yada ee zayd liannahu saariqun ya liannahu saariqun in waxaday اضرب فلان لأنه ضارب saas oo kale marka waa lagu cilayn karaa kow marka wuxuu yidhi marka hadda wixii la qaba isaga maya wixii la qabo oo yani maxaan kala qabtaana wuxuu uga jeedaa waa wixii magacaaba masalan dee caalamkii baa soo gelaya biaqsaamihi ismuljinsi aljaamid baa soo gelaya ismuljamci baa soo gelaya ka qawm iyo rahab iyo wixii noocaas oo dhan iyaga waxaa lagu cilayn maya bu kuleeyahy waa lagu cilayn maayo oo ishkaal buu keenado haddaynu soo maray markaynu ka hadlaynay tacliilu riba hadda iyo ka hor ribada marka dahabka iyo laga hadlayo ee fidada waxaynu soo sheegnay waxa la yidhaahdo addahabiyatu iyo fidiya dahabkuna de waxa weeye waa ismu jinsi jaamid dahabka fidada waa ismu jinsi jaamid maxaa laga yeelaya tahay waa laba ictibaar bay leeyahay shayga ismigan jaamidka isagu ee laba ictibaar buu leeyahay laba nadro laba daynaa laga fiirinaya haddii uu shamlinayo macno munaasab ah oo lagu cilayn kara najaaza faciilu bihi iskin baa ku jira haddii macno munaasib u ah uu jiray sida dahabka oo kale dahabiyadaas iyo fidiyadaas iyo iyadoo way bannaan tahay oo masalan dee la yihahdo ahmaan bay waa naqdi lilahmaan oo naqdinimadaas oo maalkii kale iyo xoolihii kale oo dhan bay marka maxay u yihiin yay u yihiin maxaan ku dhahay qiimo u yihiin waxba asiya male haddiise maxaan ku dhahdaa aanay ay wax munaasib oo lagu cilaya aanu jirinse isaga marka waxba lagu cilayn maayo waadix soo maa waayahay marka halkan kale haddaba wain yakun min sifatin faqad ubi sifadani markaa maxay tahay haddaba tan dambe wuxuu uga jeedaa sifadii caadigeed maahee waa almasdaru alqaa'imu bidaat baa looga jeedaado waa waxa qofku ikhtiyaarka aanu ahayn kalbayaad iyo wasawaad baa looga jeedaa kalbayaad iyo wasawaad oo markaa sifada qofka ku dhuman ee madow iyo caddaan iyo waxa iyaga wax lagu cilayn maayo meeshanu kaa leeyahay hadda maxay wain yakun min sifatin faqad ubi dee fulaanun maxaan ku dhahdaa ضرب العبد أما ضربت العبد لسواده ما ينوان كرفع اللهم أعلم كرفع لسواده لبياضه لطوله لقصره شكاة مكتب بعيد ملكا سكوتي ليه وكل يكون نوع هذا يقوى هو والد ليه أمه حلقوا عليه تاسو ليه أمه حلقوا عليه ملكا وحنوع سوالد وهي القياس الشبه يبقى كده مسالك العلم رفع الله فإن كل وحوه يحركها إن شاء الله وينوي نظم ملكا وحوه يقول لنا وجاز بالمشتق دون اللقب وجاز وحبنان التعليل كعلين بالمشتق بالاسم المشتق اسم في مشتق أي وحن لقول إلا إيوه أيا بنان ودي الضارب إيو الصارغ وإحنا عاصها دون اللقب يعني ما قد يسمى وعلم كيف يجيز وإحنا عاصها رقب بني مثلا إيه يعني لقب كان وحن لقول إلا إنكروا وعكمد أبي إسحاق الشيرازي اللي هذا فقاوي شافعي كمس ومركو النظمين يكوكب صادعه وجوزوا تعيرة في المنتخب عند أبي إسحاق باسم اللقب وجزما المشتق والمبني من الصفات شبه مصوري يريد مرقى استنكر ولا اسكوها فقطية مشتق اسكوها فقطية لكن آه، آه، التعليل بالاسم آه، لغب كاس أو إسحاق الشيرازي يا هكلا بعضه عنده وإن يكون هدوية مشتقي مأخوذا من لغا سوقاري من صفة صفة من لغا سوقاري ومعناها قائم بالموصوف أو من غير اختيارها أنا اختيار الله وبياض يتوجه نوع عطاء وإيه فقد أبي والدي لي أي منع التعليل به وعلم وحلو عليه كاوا الذي عند الأصوليين وبناء على منع قياس الشبه خاصة يكون بنيت الله صعوص وعلة منصوصة تعدد في ذات ال- في ذات الاستنباط خلف يعهد وعلة علة علة صو منصوصة لعديي تعدد أي تتعدد ويترونه وخلف خلاف خلاف هو يعهد اللوبياي أي كان قصد ماذا في ذات الاستنباط استنباط يلا صبعتي وصاحبك أي yana waxa weeye khilaafkaasa ku sugan halkana wuxuu ka hadlaya marka ciladii waataynu sheegno ciladu waxay noqotaa ama mansuusa ama mustanbada ayay noqotaa taa mustanbadaada kudheedu mukhtalafun calayha iyo mujmacun eh calayha iyo waxay u kala qaqaydiya marka wuxuu leeyahy halka kan ciladii waxay noqotaa ciladii mansuusada ahayd way tilowdaa t way tilowdaado xukun keliya ayaa wuxuu yeelan karaa intaasoo cillo laba cil iyo agar iyo wax ka badama noqon karaa waa cinda jumhuur aqwaajada weeyaan waayahay oo qaarkood waxay ba leeyihiin ama ha ahaato cilahaas mustambadahaas ama mansuusahaas mutacaaqiba caalmaci wax kastaba haatee waa isku mid waana madhab maalik intuu qabo weeyaan marka masalan hadda cilladu mansuusada ahay inay tacaduddo ee maxaa u daliila masalan waysada ee waysada waajibitaankeeda oo inay waysa qof ku waajibto ee ilal badan baa ku imanaya oo masalan qofkii dee haddii uu kaajo waxaa weeye waysa laga doonay sooma waaye haddii uu qaa'id iyo wax la yimaado kortagtaga maxaa laga doonaya waysa laga doonaya haddii madi wax ka yimaadaan maxaa laga doonaya waysa laga doonaya waayahay maydhiga masalan waajibintaankiisa maxaa maxaa lagu cilaynaya maxaa cilow noqon karaa cilooyin badan jimaaca haweenadii u tegey maxay noqonaysaa maydhi bay cilow noqotay oo jimaacaasi cillu noqday waxaa kaloo noqon kara inzaal waxba iska riyooday waxba kasoo yerbooday waa maydhanaya maxaan ku leey dabluxaydkii haweenayda ka go-ay maxay samaynaysaa iska qubaysaysa waxaasoo waa cilad xukun keliya laga hadlaya maxay maydhinka soo sax ma marka maxaad haysaa xukun keliya oo intaasoo cillo نقض الوضوء مثلا ده انت هذا شيء كبرية ويسمى كالعيادة الدونية واياي وعكم إذا مثلا اه اه وحيد أورنجري منع الوضع هو اللي يقفلون جماعه وحكم دي من لو تيري وحكم لكن معاه ما ننكره وعفر بدنا صومك ما ننكره صومك فانك دوري كصوم ماي لو دوان مايو إحرامك لو دوان مايو استبرائي واحد يقول لو دوان مايو حيث يقول لو دوان مايو أحسن دوائنا هذا سوما مركزات صحيحة ninka la yidhaahdo imaam alxarameyn iyo subki iyo waa ragga diidan bay kuleeyihiin yani maxaan ku dhaha dibka hore ciyaal badan in wax lagu cilayo lakin sidaa taxqiiqa way banaan taha arrintaas oo shaaric uu qabanayaa iyagu waxay dhahaan waa jamcu naqiidayn wax noocaas a imanayee laakin waa fi ciyaal caqliya ayuu ku wajahay ciyaalka caqliga way kuwa noocaas lakin ciyaala sharciya wax tanaaqud ma wax tanaaqudayn waayo marka halkana fi daatul istinbaadna khilaaf baa ku sugan iyada ma lagu cilayn karaa ciyaal badan ciladii mustanbadaad cilo badan xukun keliya ma lagu cilayn karaa mise waa mada iyada khilaaf baa ku sugan in lagu cilayn karana waa jirta wa cilatun cilo ciladaasoo mansuusatun la caddeeyey tacadaduu ay tatacadadu dhaaka khabarkiisa taas way tilowdaado waxa weeye tiro badan bay ku iman kartaa wa fii daati fii daati daati istinbaati khulfun yucadu wa khulfun khilaaf markaas ka mubtadaysanaysa khilaafkoo yucadu la og yahay kaain wuxuu ku sugnaaday fii daati istinbaat tii istinbaatka u saaxiibka ahayd ee ciladii mustanbadaad ahaydna iyadana khilaaf waa ku sugano ragna waxay leeyihin iyadoo mutacadid iman karta ragna waxay leeyihin mutacadid noqon wadaka fi lxukmi alkasiiru atlaqa kalqaطci maca gurmi nisaabi sariqa wadaka tacadudkaas atlaqahu atlaqa jawaaza oo banaanaanshihiisa waxaa idlaaqay fi lxukmi xukun gudihu ku banaanaado alkasiiru in badan wadalika tusaale waxa weeye kalqaطci goyntii weeye yani ninkii tuugaa gacanta la goynayay maca gurmi nisaabi sariqa sariqada nisaabkeeda nisaabka magdhawiisa miciina lala qabo waayo marka halkan wuxuu leeyahay wixii la odhan jiray halkanna cillo keliya cillo keliya dhinac kale ka midicso hal cillo keliya ayaa maxay keeni kartaa ya axkaam badan xukun badan hal cillo keliya ayaa waxay keeni kartaa maxaan ku dhaha dib u kore xukun fara badan weeye tani oo masalan tusaaluhu muxuu yahay oo halkaa kugu sheegay ninkii waxbuu xaday sariqawda waa cillo keliya sariqatu waa cilla waxbuu xaday markuu waxaday maxaa ragtin oo laga helay meeshii yaa dhowr xukun baa soo baxay gacantii xabin laga siiy way soo baxday maxaa kala soo baxay magdhawshiiyo wuxuu qaatay in laga magdhamaana meeshii waa soo baxday marka cilladii waa waaxid wax tacadudina waa la helay waa yahay xaydkii waa cilla waaxida maxaa sugnaaday xaydkii axkaam fara badan baa ka timi oo عدم وجوب الصلاة معاكم قول عدم يقولوا يا صوكي جماعي قراءة القرآن يا بيت الرقة يوقع هذا ما كتبه أولا أفر بدين مركة مركة ثانية تسكرين وذاك كاس وتعدد فيه وتعدد الحكمية أطلقه يعني أطلق الجواز وستدى بنانا شيء سوى حي إطلاقي فالحكم حنقه وكبنانا هذا oo bimacnaa xukunkii uu tacadudo halkasii rag badan ayaa ogolaaday wadaalika tusaale kale qadci goyn weeyaan maca gurmi nisaabi sariqa tuugada nisaabkeedii nisaabkaa magdhowiisa dhinaciina lala qabo waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu waqad tukhasisu yani inay wax kasta ayaa la arkaa cilladii waayahay waqad tucamimu inay camto ayaa la liasliha asalkaasi ku tanaasucayaan oo tukhasis iyo tucamim waa asalkaasi markaa mid waliba mafcuulu doonaysaa waayahay maxaa lagu camalsiinaya markaa tucamimuda hadda baan ku camalsiin waayahay waa fadli kaa horena waxba ha u idmaarin ay ka hor waxba loo idmaari maayo waqad tukhasisu inay khasisto ayaa la arkaa ciladii waqad tucamimu inay camimto ayaa la arkaa liasliha aslaha asalkiisa laakinaha ciladii laa takhrimu yani burin mayso waxa weeye asalkeedii burin mayso laa takhrim ay laa tubtul aslaha asalkeedii burin mayso way marka wuxuu leeyahay halka kan ee ciladii waxaa dhici karta inay shay caama siiso ayaa suuragala waxaa dhici karta shay caama inay khasisto ayaa suuragala marka hadda taksiiska shay caama ay khasisayso wuxuu leeyahay masalan aw laamastum nisaa oo xaggii markaa taabashada aynu la aadno aw laamastum hawleedu waa fara badnaayeen ya halkaa un maxal shaahidkan wadan leenahay marka wuxuu leeyahay isagaana keenay wuxuu leeyahay laamastum nisaa oo dumarkii markaa taabashadii dee waa caam oo dumarkii taabashadii jiro dumar oo dhan baa soo galay haweeney kastoo taabato marka maxay noqonaysaa waysadii inay iska burto ama ha ahaato maxay sagiira ha ahaato ama ha ahaato maxaarim ha ahaato ama kayr ha ahaato qofka salkaas ka baxato marka wuxuu leeyahay arrintaa waxaa lagu khasisayaa yani maxaan ku lay cilladii baa khasisaysa oo bimaa tuujadu fiihi ladatu caadatan waxa caadi ahaan lada iyo yani maxaan ku lay macaansi iyo jimaac iyo wax noocaas ay ka suuroobaan taas ayaa maxaan ku lay lagu khasisayaa oo markaa meesha maxaa baxaya de sagiira way baxday tii maxaarim oo iyana dee aan ladaiyo wax ka suuroob meesha ka baxay halkaas u saaray waayahay taas waa ta hore waxaa dhici karta buu yidhi markaa waqad tukhasisu soo maa taas waqad tucamimu dheh تعميمكم محنو أن أسرك نعمته لا يقضي لا لا يقضين حكم بين اثنين آه، وهو غضبان حديث كاس يعني قف يارو كلا حكم يسقو قف يارو كلا حكم يسقو محن كلا غضبان ولا قف على إسناء لكن علم بعض الشيء قف على إسناء وما كلا حكم ولا قاضي مثلا أما حكم بعض هذا ضد قود صدور شيء غير وكلا حكم اللي قاضي وكلي ما هي بالحكم اللي يأتي وكلا حكمين مركب عويا كاس نوال عمي ملو أرنت قضب وكلي ما هي ciladu waxa weeye waa tashwiish fikr marka qofku fikradiisu ay mushawis tahay oo dhanba meesha way soo gelaysa ee qadbaan oo kale looma jeedo oo haddii uu ixtiqaan iyo kaayid ay ku dheganu tacbaan uu yahay ama maxaan ku lahay caloosh baa dee shuban iyo wuxuu hayo meesha uu tacbaan yahay ama haddii bakuunan iyo murugaysan yahay ama farax ziyaadi uu hayo ama baqdin xoog lee hayso oo markaa meel kasta dee madaaficdii sabta ay ka hayso la iska garaacayo lagu maaragtay la soo galay ya waxa wey ma xukumi karaa darin saas halkan laakina laa takribna wuxuu ujeedaa waxa weeye ciladii markaa asalkeedii burin mayso oo meeshii laga soo istimbaaday markaa burin mayso oo yani waxa weeyaan waa sidii dayn horna waa inay usoo yarmaray marka halkan tusaale ayuu keenay oo markaa kaa kasoo horjeedo oo nimankan xanafiyadu waxay ku tacliiliyeen wujubu shaat fi zakaa bidafci xaajati alfaqiir qofka faqiirkaa xaajadiisa yani in la dafciyo bay cilo ka dhigeen marka ay la bixinayo neefka la bixinayo markaasay waxay baneeyeen ikhraaji qiimati shaat neefka bixintiisii bay baneeyeen waayo marka waxay leeyihin ijzaau lqiima waxay keenaysaa ilaa cadami wujuubi shaat shaatkii marka inaanu dee waajibin bay keenaysaa mar hadday saa noqotayna dee waxawey cilladii meesha ka bixi cilladaas markaa mesha ma jiriso cilladaas markaa mesha ka baxaysa taasoo kale markaa dee la qaadan maayo waqad tukhasisu waqad tucamimu waqad tukhasisu inay khasta ayaa la arkaa aslaha asalkeeda waqad tucamimu inay camta ayaa la arkaa لكنها لا تخرب إلا تبطل أسلوي وشرطها التعيين وشرطها إلا ذا شرط جيد التعيين عين دويا ووصي وين عينتا أو إلا ذي وحلو شرطين هي أن وصفا معينا وين وصف معين وقولك جمهور أهل العلم يقضى كما ركع إلا ذي يجلته وين وح معينة كمثلا إذكار كاسو كم شيء وح معينة طريقة أخرى وإلا معينة مركا وين وح معينة وح مبهمة وين حاني عينك في الجمهور كلية الخلاف بقى كتير وقارقود وعليه شيء مبهمة عوية وحوالة كاع إليه كلا ومقيسي مقيس عليه قال قد حيشين كلا فمثلا لها طعام ربوي يشتمل على أوصاف الطعمية والكيلية والاقتياتي والادخار انت صدموا عليه waa lagu cilleeyado markaa mid ka mid oo awsaafta unbay iska geli kartaa shaygaa mugamka ee intaa ka mid ah shaygaa markaa maducba ama kaylba ama iktiyaasba idikaarba miduu ka mid a waa lagu cillayn karaa adugu taasay soo deliishadeen waayo wa shartuhaa yani cillada shardigeedu atacyiinu weeye cayinid oo markaa wax mucayana mubhama waynaanay ahayn wataqdiiru yani qadarid oo bimacnaa la idmaaro oo wax maaratay idmaar ay tahay oo la- la qadaro wataqdiiru qadarid laha ciladii la qadaraa jawaasuhu banaanaanshihiisu huwa tax- huwa taxriiru kalasaaf yeelay weeye ciladii inay ahaato wax muqadare ah aan daahir ahayn muqadaro oo mudmara inay tahay baa iska banaan kuleyay waana qowlka markaa muxararka ee lasaaf yeelay maalinkaas oo muxuu yahay madalan de qofku tasarufkan uu samaynayo oo xoolihiisii dukaankiisu ka gadanayo oo lacagtii dukaankiisa uu markaa bixinayo oo muquno bixinayo oo maxaan kula dad wax siinayo arrintaa uu samaynayo waxa weeye meesha cilaa jirto oo cilo muqadara baa jirto waxaanu samaynayo tasarufkan uu leeyahay maxaa cilo u ah waa almilki de milki sharciyaa jira milki sharciya muqadara ninkan waxa inuu milkiyo wixiisa ay tahay oo sharciyaan u leeyahay baa markaa jirto oo markaas waa kan tasarufaya oo dee xoolihiisa waa kan qadqaanaya waa kan iibinaya waa kan gadaya ilaa akhiri والتقدير يعني ضمار يقدر لها الذي لا قدره جواز بنانشيس هو التحريوي وم- ومقتضى الحكم وجوده وجب متى يكون وجوده مانع سبب كذا إذا انتفى شرط كان كان وفخرهم خلاف ذا أبان أبوه ومقتضى الحكم ومقتضى الحكم حكم حكم ككينية أو علادية وجوده جوجتان في سوى وجب وواجب هو بالكوك على صوشة واسقور متى يكون markuu yahay wujuudu maanicin maanic joogitaankii sababan cillo uu sabab u yahay yani sababan cillo uu yahay xukunkii kada kaa waxaa kula mida idaa waktiga kaana uu yahay intifaa shardi shardi anfoonkii markuu yahay oo shardi la waayey maxaan ku dhahay daraaddii xukunkeena meesha uga maqan yahay wa fakruhum fakrigooda waa fakruraasi ninka la yidhahdaaye abaana wuxuu caddeeyey waa fakrigaas khilaafa daa kaa khilaafkiisa caddeeyey wuxuu kuleeyahay maya mar haddii maxaan ku dhahay meesha xukunkii aanu joogin cilladiina ma joogto masaladanu maxay tahay haddii meesha maanic uu jiro ama shardi waayitaankeed uu jiro intaasuba ay sabab u yihiin ilaa yihiin waayitaanka xukunka la waado waxay kuleeyihiin ciladii waa joogtaa qowl jumhuur ahlicilm ciladii waa joogtaa xukunkiiba hala waaya cilla waa joogtaa oo macnuhu waxa weeye masalan daynkii markii laga hadlayey oo la yidhi waxa weeyaan daynku waa maanic wujuuba dekadii markaa dee waa waa- waa kii mancinayay oo markaa dee qofkii deka lagu lahaa daynku waa ka batay wanagii soo sheegnay marka wuxuu yidhi la- ma banaana inaad tidhaahdo addaynu maanicu wujuuba zakaati cala alfaqiir daynku wuxuu maanic u yahay zakada waajibitaankeeda maxaa yeelay lianna cilata wujuubi zakaati lam tuujad ciladii maxaan ku dhahay zakada waajibinaysa baan la helin saas maaha sayna taa sax maaha laakiin maxaa la leeyahay ciladii waa joogtaa oo milkii nisaabkii ciladii waa joogtaaye maxaa meesha yimi maanic baa yimi meel socota maanic baa yimi markaa maanico dayntii ah kaasun baa meesha rafciyey ciladii meesha waa joogtaa fakraasina muxuu kuleeyahay maya hadalkii hore buu suuraynaya u leeyahaado mar haddii xukunkii meesha uu ka baxay cilla markaa meesha ma joogto macnahaas kuleeyahy laakiin se raajica waxa weeye cilla way joogtaa lakiin maanic baa jira ama shardi waayitaankii baa jira wamuqtada alxukmi xukunka yani ka keenayo markaa ciladii wujuudu kaa joogitaankiisu wajaba waa waajibe huwa madkuurkaasi mataa yakun wujuudu maanicin maanic joogitaankii markuu yahay sababan sabab markuu yahay macna cilo uu yahay kadaa waxaa kula mid isna xukunkaa qaadanaya idaa waktiga kaana uu yahay intifaa shardi shardi waayitaankii uu yahay wa fakruhum fakrigooda waa fakruuraasi ninkii la odhan jiraye abaana wuxuu caddeeyey huwa fakrigaasi khilaafa dah kaa khilaafkiisa ayuu caddeeyey wuxuu kuleeyahay mar haddii xukunkii meesha laga waayey cilana ma joogto subxaanaka allah مسلك العلة ما دل على علية شيء متى ما حصل
waayo halkan waxaanu ka gelaynaa masaaliku alcilla cillada masaaligteeda iyo duruqdeeda waa duruqda ama jidadka loo mara cillada waxaynu soo ogaanay eh, markaynu ka soo hadlaynay kitaabu qiyaas arkaanta qiyaaskaynu soo ogaanay oo alasl iyo alfarac iyo alxukm iyo alcilla arrimaha hore usoo martay marka asalku de waa ka wax la haleeshiina maqiisu calayhiga ah xukunkuna waa xukunka asalka ee ciladuna waa cilada asalka ku jirta ee farca u gudbaysa ee farcana ku sugan oo jaamica la yidhaahdo marka markaynu cillo ka hadlayno meesha baabka ugu muhiimsan qiyaaska waa masaalikul cilla marka ciladii jaamicada ahayd ee la doonaya inay xidhiidhiso asalka iyo faraca cilladaasee lagu helaa baa laga hadlaya cilladaasee lagu helaa marka waxa weeyaan masaalikcilla ilaa sagaalo way ku sheegaan ragna way badiyeen oo toban oo ilqaa ulfaariq ayay ku dareen oo toban bay ka dhigeen marka ijmaacii baa ka mid a masaalikcilla naskii baa ka mid ah waxaa ka mid a waxay yidhahdaan asabr wataksiim ayaa ka mid a waxaa ka mid a ashabha waxa la yidhahdo addawraan almunaasaba walikhaala aard tanqiix lmanaad arrimo dhan kitaabka kugu imanaya marka insha allah wuu tegi doonaa wuxuu leeyahay marka haddaba musanifku isaga kuu sheegay cillada tacliilka masaalikul cilla waxa la yidhahdee wuxuu ihi wamaslakilcillati cillada maslageed iyo dariiqeedu maa ay ladii kii weeyaan dallaa tusiyey dalla tusiya calaa ciliyati shay shay cillanimadiisa ka tusiya weeye mataa maa xasala ay mata xasala marka waxaa sileen la helo ka ciliyada shayga ciliyadiisa ku tusiya oo bimacnaa ciladani xukunkan in shaygaasi cillo u yahay ka ku tusiya ayaa maxaa la yidhahdaa nasrucilla maa dalla calaa kawni hada shayi cilatan lihada alxukmi xaysumaa kaana hada shayu kaas baa la yihahdaa waa waxaa ku tusinaya shaygan ciladani inay u tahay xukunkaa cilla ay u tahay mar kastoo la helo kaas baa waxaa la yidhahdaa maslak lcilla wa maslaku lcillati cillada maslageeda iyo ariiqada horta masaalik waa jamc maslak oo waa makaanu sulug meesha la marayo waa kugu sheegay tacriifkiisa waa kaa matniga kugu sheegay maa alladii kii weeyaan dalla tusiyey calaa ciliyati shay shay cillanimadiisa kii tusiyey weeyaan mataa maa xasala ay mataa xasala markuu xaslay markii la helay weya alijmaacu fannaasu sariixu milu licillatin fasaabin fayatlu min ajli da fanaxwu kay waidan marka halkana wuxuu sheegaya haddaba masaaligtii haddaba anwaacoodii buu sheegaya masaalikulcilla minhaa waxaa ka mid ahaaday masaalikulcilla alijmaacu ijmaaci baa ka mid ahaaday fannasu sariixu naskii sariixa baa ka mid ahaaday wadalika naskaa sariixi milu licillatin milu ifcal kadaa waxaa samee licillatin liajli cillatin licillati kadaa u samee fasababin baa iyana ku xigto oo ifcal kadaa waxaa samee lisababin sababta u waa cilladii waadixa banaanka taala fayatlu waxaa raaca kuwa lagu soo sheegay min ajli daa kaa daraaddi u samee waxaa fa naxwu kay baa kula mid oo isna daba socda idan wa idan baa isna kula socda oo daba socda waaya marka halka kan labaynu ku haynaa masaalikulcilla koo wuxuu kaaga dhiga alijmac wax la yihahdo ijmaac marka maxaa looga jeedaa waa in culimmadu ku ijmaacdo sifada noocaasi wasfa alfulaaniy wasfiga noocaasi inuu cillo waxa u yahay waa lagu ijmaaca masalan tusaale muxuu yahay laa yaxkumu